jamaal aad baa umahadsan tahay marka xigta runtii muddooyinkii ugu dambeeyey shida ayaa ka taagneed xadka u dhexeeya labada wadan ee jaarka ah ee belarusia iyo wadanka poland balse wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhigga wadanka poland ayaa toddobaadkan waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweyne lushafenko in wadankiisu uu ku sameeyey xadgudub waxaa kale poland ku eedeysay in dalka belarusia xuduudka ay la wadaagto ay ku sugan yihiin ciidamada calooshood u shaqeytayaasha ee wagner ee ruushka kasoo jeeda sidaas ayaa waxa ay dowladda poland toddobaadkan diyaarisay toban kun oo askari balse waxa ay si toos ah halkaasi ugu dirtay ciidamo gaaraya laba ilaa saddex ilaa afar kun oo askari oo ilaalin doona halka lixda kun ee soo hartana ay noqon doonaan kuwa keed ah haddii loo baahdo in xadku xaaladiisa ay kasoo dirto loo diri doono
waa tahay marka waxyaabaha sida gaarka ahi arrintani xiisadda ka dhex dheliya labada wadan maxay tahay maxaase xadgudubka ay poland ku eedeynayso belarus uu yahay waxaa jira xurguuf siyaasadeed ee u dhexaysay belarusia iyo wadamada wadamada yurub gaar ahaan wadanka poland oo ay xad leeyihiin marka waxaa jirtay in shaki poland ay qabto in xuduudeeda mar walba lagu soo xadgudbo balse arrinta culayska kale ee meesha ka jirta waxay tahay in xuduudda wadanka belarusia iyo poland ay wadaagaan ay maalin walba kasoo galaan ama joogaan boqolaal kun oo muhaajiriin oo afrikaan iyo wadamada bariga dhexe ka yimaada waxaana poland marar badan ay dowladda belarusia ku eedeysay inaysan kontaroolin ama ilaalin xuduudeeda islamarkaana iyadu ay qayb ka tahay in muhaajiriintu ay kasoo tallaabaan poland muddooyinkii ugu dambeeyey culeysyo badan ayaa xuduudda ay la wadaagto belarusia ka haystay dhowr jeerna waxa ay ku xirtay silib haddana waxaa moodaa in siligii layskala yimid oo dadkii halkaasi soo gelayay iyo shakigan ah in xuduudeeda lagu soo tallaabay uu kordhay taasina waxa ay sababtay in wasaaradda gaashaandhigga wadanka poland ay kordhiso ciidamada ka howlgalaya xuduudda wadanka belarusia ay la wadaagaan cabdiqani marka waxaa jirta in wadankan belarusia uu xiriir dhow la leeyahay wadanka ruushka oo dagaal kula jira ukraine dabcanna sida aad la socoto dalalka kale ee galbeedku ukraine ayay taageerayaan oo poland neto ayay ka mid tahay marka culayskii awalba ka jiray halkaa arrintani maxay ku kordhin kartaa
wallaahi waxaa muuqata inay arrintan kasii dari karto maxaa yeelay haddii poland ay ku doodayso in xuduudeeda lagu soo tallaabay islamarkaana lagu soo harkinaya muhaajiriinta waxa ay cirka usii shareeri kartaa in labadaani wadan iyo guud ahaan midooda yurub iyo belarusia uu xiriirkooda xumaado waa runta belarusia waxa ay la safan tahay oo dhinac la tahay wadanka ruushka oo isagu dagaal ka wado gudaha wadanka ukraine halka yurubna ay dhankeeda kale ay la safan yihiin wadanka ukraine madaxweynaha belarus isagu marar badan ayuu hore u sheegay inuusan waxba reeban doonin maxaa yeelay wadanka belarus culeysya ayaa saaran oo dhaqaalaha iyo duulimaadka oo ay midooda yurub goor hore kusoo rogeen marka isagu waxauu mar hore sheegay in mar walba uu samayn doono wax walba oo culeys ku keeni kara wadamada midooda yurub gaar ahaan wadanka ay jaarka yihiin oo xuduudda wadaagaan ee poland marka ani waxaa ii muuqata in haddii xaalka sidaan uu kusii socdo in uu kasii dari doono xiriirka labadaasi wadan uusan soo hagaagi doonin waa tahay belarus warbaahinta galbeedku waxa ay leeyihiin waxaa lagu eedeynayaa in ay hawada wadankaasi poland poland laf ahaanteeda wasiirka gaashaandhig ayaa sheegay inay ku xadgudubtay oo diyaarado dagaal ay soo galeen arrintaasi bal ka waran arrintaasi wasiirka gaashaandhigga ayaa ka hadlay oo sheegay in markii hore qaxootiga culeys ay ka qaxootiga ka imaanaya belarusia culeys kaga imaanaya balse hadda waxa ay poland gaar ahaan belarus ay si gaara ugu eedeysay in diyaaradeeda ay soo galeen hawada wadanka poland islamarkaana ciidamo kusoo xadgudbeen xuduudda ay belarus la wadaagto sidaas darteeda inkastoo dowladda wadanka belarus ay beenisay haddana poland waxaay tuwansan tahay in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo mid diyaaradeedba oo hawada ah ay belarus ka wado taasina waxay u aragtaa in ay tahay daandaasi ay belarus doonaysa inay poland ku daandaansato wasiirka gaashaandhigga ee wadanka polandna wuxuu kaga digay wadankaasi belarus ay dariska yihiin in arrintan haddii aysan ka waantoogin ay keeni doonto caqabado iyo inay isku dhacaan labada dal ee jaarka ah